waxaan jecelnahay inaan ku maxadeelino munaasabada taa oo runtii annaga noogu fadhido qiimo aada u weyn wax weynna ka tarayso tayaynta waxqabadka xukuumadeena urdunka ah ee mustaqbalka soo socda sidaas lamid ah waxaan ku maxadeelinaynaa gugasha aan saxarada lahayn ama saxarka lahayn walaalaheena jabuuti oo aan hubno inay tahay mid niyad ah oo kalgaceel walaaltinimo ay u hayaan soomaaliya ay ku dheexan tahay ayay lafteeda waxaan ka celinaynaa mahadno dowlad ahaan iyo wafdi ahaanba qiimo weyn ayay noogu fadhidaa kasoo qaybgalka xafladan iyo furitaanka seminaarkanba wasiirka cadaalada iyo arrimaha diinta walaalkeeni xaamud cabdi sulbaan oo garabkayga fadhiya sidaas lamid a labadana safiir oo soomaaliya iyo jabuuti ay u kala fadhiyaan soomaaliya iyo jabuuti walaalaheena dayb iyo hiraabe wafdi ahaan magaca xukuumadda waxaan soo dhaweyneynaa doorka uu leeyahay hogaamiyaha weyn ee siyaasadeed maamul iyo farsamo saaxiibkeena oo runtii muhiimada ugu weyn halkaan aan u fadhino qiimo weyn ama miisaan weyn ku leh bari ministerkii hore dalka norway master bonve bonve sidaas lamid ah wafdiga ama madaxda ama maamulka hay-adda uu hogaaminayo andihay saaxiibkeena xaakim ayagana waa soo dhaweynayna waxaan diyaar u nahay in workshopka aan ka qayb qaadano kana faa'iidaysano muddada aan joogno annagoo ka turjumayna siyaasadda dowladeena shacabka iyo dalka soomaaliyeedba